masalan dadkan un dhex qaado dee la qaybso waxa dhacaysa inaa nin waliba u yidhaah waxaa la xaraashayo uu iskaga dheeraado oo cidubo dabeetana nin muflisa wixiisii la iibinayo u dhowaan waayo markaa horumarintaasi dee masaalixda xajrigan ayay ka mid tahay sharidan iyo tasarufka mamnuucan ayay masaalixdiisa ka mid tahay wa fii qawlin yuxaasu wuxuu la xisaysan yani wuxuu xiso ugula qaybsan yani qaybkiisii wuxuu ugu dhexgeli alquramaa quramadii ayuunbu la qaybsana waa la yidhi xaasa bimacnaa shaaraka bilxisa wuxuu qaybkiisii un kula qayb geli ou la dhexgeli waxa weeye alquramaa dadkii diinta sii daymaha oo kale leanna waxay leeyiin waa dayn fii dimati lmuflis ninkan mufliska waa dayn dushiisa unahoo mar hadday sidaa tahay dee ma kala mudnee ha u dhex qaadown waxaynu ku soo dhex jirnay ninkii mufliska ahaa ee dayntii lagu lahay xoolihiisii ka badatay bal markii tasarufkii xoolihiisa laga joojiyey wixii la samaynayey waxau sheekhu ihi wa yunfiqu wuu ka biilinayaa xaakimku maalkiisii calaa man qof ayuu ka biilin calayhi ninkaa qaamaysan korkiisa nafaqatuha ay tahay xataa yuqasima ilaa intuu ka qayb qaybinayo maalahu maalkiisa ilaa an yastagniya inuu ku deeqtoomo bikasbin kasab iyo shaqaysi mooyaane waxau leeyahay sheekhu ninkii xaakimka ahaa wuxuu ka bixinayaa maalka ninkan mufliskaa isaga nafaqadiisii oo isaga ninkan la sharay ee tasarufka laga mamnuucay wuu ka nafaqaynayaa iyo ciddii nafaqadiisa lagu lahaa ninkanba iyo cid alliyaaliye ciddii uu nafaqaynayey ee uu masruufayey ninkan tasarufka laga sharay ee laga joojiyey hadduu xaas lahaa xaaskiisii hadduu ehel uu waxsiiye lahaa yani wuu ka nafaqaynaya wayunfiqu lxaakimu min maali lmuflisi wuu ka nafaqaynaya calayhi wa calaa man calayhi nafaqatuhu korkiisa iyo cidda nafaqadiisa lagu lahaaba isaga nafdiisa iyo ciddii kale ee nafaqadiisa lagu lahay uu sii nafaqaynay uu sii biilinayay maalkiisa ayuu ka bixinaya xataa yuqasima maalahu maalkiisa ilaa uu ka qayb qaybiyo ilaa intuu maalkiisa ka qayb qaybinayo xaakimka ayaa ninkaa masruufa ka masruufaya maalkiisa isagii ciddii kale usii masruufayeyba maxaa yeelay waxay leeyiin dee ninkani hadda waa nin hodan ah milkigii maalkiisuna weli kamuu suulin mar hadduu hodan yahay oo milkigii maalkiisuna aanu ka suulin dee dadkii uu nafaqaynayay waa in maalkiisii laga nafaqeeyey isaga lafdiisaba markaa gabadha laga nafaqaynayaana waa gabadha uu guursaday intaan la xajrinin ee la sharin laakiin tii uu dabe bacdalxajri guursaday iyada laga nafaqayn maayo waxaa la leeyahay adigu waxaad ogeyd iyo halkaad u waday dee ka biili baa la odhanaya haddiise waxay culimadu inanu ilmo u dhasho isaga wuu ka nafaqaynaya oo waxay xaggan ilmahana dee imaatinkiisa wax ikhtiyaara baanu ku lahayn laakiin gabadhan dee haddaanu caantayn haynin way iska dayn karaa ilaa an yastagniya bikasbin inuu ku deeqtoomo ninkaa caydha ahi kasab iyo shaqo u cunantaa oo hadduu sidaa yahay ninku nin shaqaysto uu yahay xaakimku isaga iyo cidduu nafaqaynayay toona masruufi maayo kasabkiisa ayaa la odhan ka masruuf haddii waxa uu soo helaayo oofin weydana waa loo kabayaa waliba kasab u cunamo waa inuu yaha dee haddaanu kasab u cunamo aanu ahayn isna kalcadab un baa laga soo qaadaya wayubaacu waa la iibinayaa maskanuhu gurigiisii waa la iibinayaa iyo wakhaadimuhu shaqaalihiisiiyo fil asaxi haddaan qabano wain ixtaaja haba u baahda ilaa khaadimin shaqaalaha haba ugu baahdo lizamaanatihi yacni laxaad la-aantiisa iyo wa mansabihi martabadda iyo derajadiisa wayutraku lahu waxaa looga tegayaa dastu thawbin bedlad yacni marya ayaa looga tegayaa oo yaliiqu bihi u cunamo wahuwa kamiisun iyo wa saraawiilu qamiis iyo saraawiilu wa cimaamatun iyo cimaamad wa mikcabun iyo sandal wayuzaad waxaa loo kordhinayaa fi shitaa'i waktiga jiilaalkee qaboobaha ah jubbatun laaskoodhada ayaa looga loogu kordhinayaa ama koodh baa looga tegi waxa uu leeyahay sheekhu ninka marka uu sidaa u qaamoobo waxaa la iibin guri hadduu lahaa waa la faasaxaya khaadim iyo masalan addoon u shaqaynaya hadduu lahaa waa la iibin wuxuu fuulo gaadhiyo hadduu wax lahaa waa la iibin fil asaxi haddaan qabanno walow xataa shaqaalaha iyo gaadhiga haba ugu baahnaado dee zamaana waa laxaad la-aanta qof laxaad la-aba ha ahaado iyo mansab iyo markaa aan meelahanba lagu lugayno meelahaasun gaadhi ku taagan ba ha ahaado madax iyo wax ah xataa hadduu sidaaba yahay oo ama nin aan dee socon karayn shaqaalalaan ama masalan wuxuu fuula la-aan aan dee darajadiisa aan ku socon karayn ha ahaado ama nin markaa laxaadla ba ha ahaadee waa laga iibinaya maxaa yeelay dee kira ayuu ku heli karaa kiro ayuu ku heli karaa haddii markaa dee cudurtooda u suurtogeli weydana dee meelahaasun muslimiintaasunbuu cid uun ka helaya markaas asax baynu nidhi aanigu wuxuu leey war mee waa loo daynayaa kii u baahnaa marka ay dee laba u cunamo yihiin hadduu gaadhi aada u heer sarreeya oo qaaliya uu wato kaa inta laga iibiyo mid yar uu meelaha iska wadwato meelaha ku gaadhigaadho ha looga iibiyo waa galu sheeg wayutraku lahu destu thawbin macnaa bedlad mariya xoogay mariya ah ayaa looga tegi oo yaliiqu bihi u cunama xoogay u cunama oo mariya ah ayaa looga tegaya ayo lahu damiirkaas iyuu noqonaya waxa weeye waa ciddii aan soo sheegnay oo isaga iyo cidduu nafaqaynayey ah isaga gabadhiisii ciyaalkiisii waxoogay marya ah ayaa looga tegi oo markaa waxoogaygaa maryi waa maxay waa kamiis iyo ama shaadhe ama kamba dheer iyo saraawiil laba surwaal iyo maxaynkaas cumaamad mikcab waxa weeyaan waa kabahaasun midaaska la yidhaha lagu joogsaday ee sandalkaa intaas ayaa looga tegaya ruuxii markaa dumarka ahayd ayada dee dirac iyo googarad iyo foodad ay dusha ka huwatay iyo waxoogayga ah jilbaabka iyo intaasaa looga tegaya waxaana loo siyaadinayaa buui waktiga haddii xilli qabow lagu jira sida hadda xilligan jilaalka inaynu ku jirno oo kale jubbatun laaskoodhad baa looga tegaya ama koodh baa loo day gabadhi fulaanad baa loo dayn maxaa yeelay wax dee iyadana loo baahan yahay weeyi macnaha waxaa la doonayaa qofkii dee in la bargooyo oo isagii hadduu shando dhama maryaa leeyahay dee inuun laba laba saddex afashay oo bedlad mar uu gashado un looga tagaa oo islaantii laga wada xaraashaa wixii kale oo ciyaalkii hadday shandado dhami u yaaleen iyagana laga xaraashayo waxay marmar u gashadaan waa in looga tagaa macnaha masalan sharcigu markuu leeyahay ninkan camdiga wuxu dila isaga korkiisa ayaa laga doonayaa magta haddii lagu cafiyo maal waxaa la doonaya saasoo kale in loo bargooyo oo wax alliyaaliyo wuxuu hayo dee marada intaa u geshay inu cawrada ku asturayo hal saxan ay wax ku cunaan iyo hal digsi oo yaroo ay dee wax ku karsadaan waxaa dee lagama maarmaanka ama wax alla waxa kale oo dhan waa laga xaraashayaa marka dabeedna saa looga xaraashaya sifir laga dhigo hadda warsada dabeedna suuqoo ha yidhaahdo waariya alla waxsiiyey oo dhibaatadaasa igu timiye wax iga taraya laakiin marka la yidhaha intuu xabad iskaga tuujiyo la yidhaahdo dabeedna reer hebel ha qaybsadaan dee waa taa ay ka fudaadeen dadkii duksiga ay ka fudaadeen haddii ninka ay mashaqadaasi ay ku timi wadaad ahaa waxayna isaga kutubta iyo inaha ha laysaga daayo ilahub kala ma lehe hadduu askari iyo waxaan kaasa midun dee qorisito xeryaha ciidamada jooga u yahayna askariga askarta murtasiqada la yidhaahda ee wax ka qaadata meelaha dawladda dee ha la ysaga daayo markaa isagana qorigiisa iyo waxoogaygaa yar ilayn dee intaasaabuu ku nool yahaybe hadduu mid iska mutadawica yahay isaga waxaa la yidhaha laga iibiyo de inta ayaa ka hulaysan wa yutraku lahu waxaa looga tegayaa kaa aynu soo sheegnay quutu yowmi alqismati maalinta qaybinta quudkeeda liman yani cidna u nafaqa calaygiisa nafaqatu ay nafaqadiisu tahay walaysa calayhi guudkiisana ma ahaanin bacda alqismati qaybinta kadib an yaktasiba inuu usoo shaqeeyo ow yu-ajira ama uu kireeyo nafsahu nafdiisa labaqiyati dayni daynta inteeda hadhay waxau leeyahay sheekhu waa looga tegayaa kaa mufliska quutu yomilqismati maalintaa wax la qaybinayo dee waxay cunaan waa in looga tagaayo haddii ay waxoogay shubab raashina haysteen waa in la yidhaahdaa un maanta maxaa intee baa ku filan ma dhegleyba mise waa galaan intaasu mudhiiba ha karsadaan wixii kalena waa laga xaraashay quutu yomilqisma liman caleyhi nafaqatuhu ciddii yacni nafaqadiisa lagu lahaa ee uu nafaqaynayey ayaa maalintaa qismada qaybtu dhacayso ee dadkii daynta lahaa loo qaybinayo ayaa looga tegaya quudka maxaa yeelay waa nin hodana oo dee maalinta gelinkeedaa hore hodan ayuu yahay habeen macal maalin ayaa loo jeedaa oo haddii maalin la qaybinaya habeenka kusoo xigana iyana waa loo raacinaya un haddii habeen la qaybiyana maalinta kusoo xigtana iyana waa la raacin haddaba marka sidaa loogu kala dhiibo haddii ay weli dayntii wax ku harhsan yihiin guudkiisa may ahaanin buuhi bacda alqisma inta la qaybiyey kadib an yaktasiba inuu soo shaqeeyo ow yu-ajira nafsa ama nafdiisa inuu kireeyo oo meel uu geliyo libaqiyati dayni daynta inteeda hadhay inuu usoo xarbiyo oo la yidhaahdo naftaadana meelaha u gal ama usoo shaqeeyo dabeedna lagu waajibiyo guudkiisa maahan ilahay baa yidhi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara haddii yani wax lagu yeesho oo la helo midoo cayd ah waa in la sugaa ilaa inta uu ka hodanoobayo marka waxaa la faray in la sugo laakiin lama farin inuu markaa u howlgalo walasaxu asax waxa weeye wujuubu ijaarati ummi waladihi hadduu addoon uu ka ilma dhashaday uu lahaa inuu kirad inuu kireeyo inay waajib tahay walardi lmawquufati calayhi iyo dhulkii lagu waqfayba inuu kireeyaa waajib bay ku tahay waxau leeyahay sheekhu qowlka asaxi waxa weeye haddii masalan addoon umuwalada-a u lahaa oo umuwaladayna dee waa addoonta ka ilmaa dhashaday oo ilaa iibkeedii waana xoolihiisii haddana iibkeedii dee waa mamnuuc buu noqday ka inuu u kireeyaa waajib bay noqonaysaa iyo dhul lagu waqfay isaga oo dhulkii dee mar haddii isaga lagu waqfay ma iibin karo isaga muwaqaf ku yahay waa inuu u kireeyaa daynta inteeda hadhay maxaa yeelay manaaficdoodaas dee waxay la mid tahay cayntii oo kale waida dacaa markuu sheegto ninkii daynta lagu lahaa annahu isagu mucsirun cayl inuu yahay aw qasama ama u qaybiyo maalahu maalkiisa bayna quramaa'ihi dadkii daynta kulaha ayuu u qaybi wa zacama wuxuu sheegtay liannahu laa yamliku gayrahu inaanu wax kale milkiin wa ankaruu ayaguna waa ku diideen bal waa adeegay fain lazima daynu daynku hadduu ku laazimay fii mucaamalati maalin maal isweydaarsigii iyo mucaamaladii wadalika mihaalka shiraa'in waaba soo iibsigii aw qardin ama amaaba weeyaan fa calayhi lbayinatu markhaati baa lagu leeyahy wa ilaa haddii kale fa yusadaqu waa loogu rumayn biyamiinihi daartisa ayaa loogu rumayn fil saxi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu sheegto ninkii daynta lagu lahaabaa wuxuu yidhi war mucsir baan ahay shilin ma haye buu yidhi ama maal waa lahaaye waxaa loo qaybiyey bayna quramaa'ihi dadkii daynta kulahaa ayaa loo qaybiyey waxaanuu yidhi intaa la qaybiyey mooyaane shilin kale oo ii meel yaallaa ma jiro shilin kale oo ii meel yaalla ma jiro buuli ayagii daynta ku lahaana way ku diideen waxay dhn war mee meelaha kale gobolladaa kale xoolaa kuu joogo daaraad ku leeday oo miyii xoolaa kuu joogo waa lagu diiday bal sidan dayntan loogu yeeshay baa la fiirin fain laazima daynu fii mucaamalati maalin haddii dayntani marka horeba ay ku laazimtay mucaamalo maal ayay dayntani keentay ka shiraain waa dad wax ka iibsaday aw qardin waa dad wax ka amahday fa calayhi lbayina dee waxaa lagama maarmaan ah inuu bayino iyo caddayn la kaalay markhaati markuu yidhi waxbaba ma haysta ninkii daynta lagula haya dadka saa ula mucaamalooday dee waa inuu mucsir inuu yahay waa inuu markhaati ula kaalaya markan maalkiisii la qaybiyey u ihi wax kale ma haystana inaanu wax kale haysan waa inuu markhaati u keenaa maxaa yeelay dee asalku waa waxaan mucaamaladu ku dhacday inay baaqi tahay ninkii mar hadduu nin wax soo iibsanayo oo wax amaahanayay oo mucaamalo ku dhex jiray uu ahaa dee ninku waxbuu gacanta ku hayay baa le wixii uu gacanta ku hayay uu kala rogrogayeyna waa inay joogaan unba asala haddii kale oon waxba isla haynin dee waxba ma soo iibsadeyne wailaa haddii kale oo dayntu mucaamalo kuma ay laazimin masalan wuxuu damaanay oo kale damaanad qaaday bay kaga timi waa meher gabadheed waa jinaayo iyo wax markaa dee ku dhintay uun arshigii ayada fa yusadaqu biyamiini fida sax asax haddaan qabano dhaartiisaa loogu rumaynaya maxaa yaele asalku dee waa inaan waxba jirin oo sidaa mucsir u yahay ayaa asala arrinkaasina masalada aynu ka hadlayna waxa li waa qofka aan wax maala loo soo garanaynin wax maalaha u hayaa nin suuqaasun iskaga jira buu ahaa laakiin haddii maal loo yaqaanay isaga jeelkaa la dhigaya markaa ilaa inta uu markhaati u keenayo inuu cayr yahay waarsoodigii shalayba hayey ee kala rogayay baa le xaggay mareen asax baynana taanigu wuxuu leeyay warmee markhaati ayuun baa laga rabaa wax kaleo lagaga rumaysa dhaar iyo waxaa laga rumayn maaye waa inuu markhaati keena maxaa yeelay dee ninku mar hadduu xorba yahay ma wax la-aa wuxuunbuu haya wa tuqbalu waa la aqbalayaa bayinatu licsaari caydhnimada markhaatigeeda fi lxaali xaaladan ayaa la aqbalayaa wa shardu shaahidihi shaahidkiisa markhaatigiisa yacni shardigiisuna waxa weeye khibratu baطinihi inuu baطinkiisa iyo hoostiisa inuu og yahay waliyaqul ha yidhi huwa mucsirun waa cayd walaa yumaxidu mana badhax tirayo annafya reebidda ma badhax tirayo ka qowlihi laa yamliku shayn waxbaba ma milkisana ninkani saa u badhax tiri maayo wuxuu leeyahay sheekhu bayinada iyo markhaatiga caydnimada markhaatiga loo keenayo ninkaasi inuu caydh yahay waxaa la aqbalayaa fi lxaal hadda yacni inuu hadda un yidhaahdo ninkani waa cayd waxba inuu muddo soo cayd ahaa iyo waxba lama shardiye eh waa inuu yidhaah hadda ninkani waa cayd marka waa inuu yidhah hadda masalan hadduu yidhaahdo dee beri hore anigu aan aqaanay caydh buu ahaa dee laga aqbali maayo sida masalan markhaatiga oo kale xagga dambe inoogu iman doonta insha allahu tacala markhaatiga hadduu markhaati wax furayo masalan shay la ysku haysto waa dhe waxaa laga maarmaanaya inuu yidhaahdo masalan guri baa la isku haystaa guriga hebel baa lahaa ilaa imikana isagaa leh ilaa saacadda aynu joogno ama milkigiisa wax ka suuliye moogi hadduu yidhahdo wuu lahaan jire dee aarbu ka iibiyey ninku haddii kale markhaati ma noqon haduu yidhahdo wuu lahaan jiray un markhaati maba noqdo waxa la isku hayana milkigi ilaa idhaa ilaa imika sidaa daraaddeed waa inuu fi lxaali caddeeya i hadda ayuu mucsiriya markhaatiga wa shardu shaahidin shaahidi ama shaahidin wa shardu shaahidin shaahidihi na waxaan filaya inay qaroodhanayeen macnaa icsaarka ka ka markhaati kacaya waana laba laba nin ayaa ka markhaati kacaye waa khibratu baatinihi ninka mucsirka ah ee caydnimada uu ku furayo waa inuu xaaladiisa hoos u yahay xogagaal waa inuu yahay oo waa maxay dee waa inay muddo dheer jaar ahayn ama ay wax isugu jireen oo ay de isdhex galeen maxaa yaele maalku de waa iska qarsoomaa waar ninkan suuqaasaan ku arkaayo weli isagoo waxwadwadaa maan arag ma soconayso waynu idha ama ninkan jaar baanu nahay oo anigaa ogoo reerkiisuba beryahaaba dabka waxba kuma shubin ama waynu idhi war ninkan anaga dee meelahaasun wax wada dilaalno oo ku wada dhex jirno caantayn ma hayo hadiyo habeen baa annagaa wada socona laakiin hadduu yidhaahdo yani waxba ninkani ma hayo meelahaasaan ku arkaa markhaati ma noqonaya khibratu baطinihi waa in guntiisa u og yahay walyaqul huwa mucsirun waxaan odhanayaa waa cayd ninkani marka markhaati loo soo jeego wuxu odhanaya waa cayd nafyigana ma badhax tirayo walaa yumaxid ma badhax tirayo annafya ka qowlihi laa yamliku shay-an waxba ninkani ma laha midhba ma milkisana nakira fii siyaaqi nafyi yani waxay cumuum bay faa'idaysa wax alla wuxuu haba yaraado dee suurtagal maaha in la daalacdaa marka culimada qaar waxay dhaheen wuxuu odhanayaa huwa mucsirun laa yamliku ilaa quuta yawmihi wa hiyaabi badanihi ninkani waa nin caydho oo maalintaa wuxuu cunayo maryaha yaruu xidhanyo wax kala ma haysto taa markaa culamada salaajudiin albulqini baa diiday o yihi hayru saxiix weeyaan maxay leeyiin maalig yahay oo dee wax kale u haystaa dhici karo haddana u caydhiyo hadduu wixiiba ka maqan yahy dee waa iska caydh maryahana uu leeyahayna inay badato ayaa dhici karta marka wuxuu odhanayaa bay yidhahdeen huwa mucsirun caajizun alcajz asharci can wafaa'i shayin min hada addayn ninkani waa nin caydha oo aan karaynin yacni karid la-aan sharciya inuu dayntan bixiyo dayntan inuu wax ka bixiyo nin aan karaynin weeyi oo caydha saasuu odhanaya wa idaa tabata markuu sugnaado icsaaruhu caydhnimadiisu markay sugnaato lam yajuz ma banaana xabsuhu in jeelka loo taxaabaa walaa mulaasamatuhu in lagu dhagaana ma banaana bal yumhalu waa loo kaadin xataa yuusira intuu wax ka helaya ninka hala iska sugo waxau leeyahay sheekhu haddii uu sugnaado caydnimadiisu iyo cinda alqaadi ku sugnaatay ninkii waxba ma hayo baa la yidhi dee ma banaana in la xidhaa mar hadduu ninkii la yidhi waxba ma hayo waa in aan la xidhine lana laazimin oo aan lagu daba jirin une waa in loo kaadiya xataa yusr intuu wax ka helayo intuu ninkan ilalla wax ka soo gelinayo de waa in la isaga kaadiyaa la ilaahay baa yidhi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara intuu wax ka helayo waa in la iska sugaa marka waa in aan lana xidhin lana laazimin hadda waxaa la yidhaha waxay sameeyeen aliqaama aljabriya waxa la yidhaahdo waa masalan magaalada degayoo kale loodhan karaa kama bixi karo gebigeeda ama gurigiisaa lagu xidhayaa xabsi manzili baa lagu sameyn gurigiisaa lagu xidhaya oo lagu ilaalinaya ona loodhan kama bixi karo marka lana laazimi maayo lana xidhi maayo ninkaa la iska sii daayo laakiin qofkii aanay caydnimadiisu sugnaanin ee madmadow ku jiro waa in jeelka la dhigaa laakiin waxaa la yihi masalan asalku waalidka aabba iyo hooyo midkuu doonaba ha ahaadee haba sarreeye dee loo xidhi maayo bidayni lwalad ilmihiisa dayn uu ka qaatay loo xidhi maayo maxay leeyahay xidhidaankaas dee waa cuquuba walaa yucaaqab alwaalidu bilwalad waalidna dee waladkiisa daraadii looma ciqaabo waalghariibu kii garanwaaga ahaa alcaajizu ee ka caajizay can bayinati alicsaari caydhnimada markhaatigeeda ka caajisay yuwakilu alqaadi bihi wuxuu u wakaalaya man yabxasu can xaalihi cid xaaladiisa soo baadha fa idaa qalaba markuu ka qaalib noqdo calaa dannihi malihiisa icsaaruhu caydnimadiisu markay ka qaalib noqoto shahida bihi waa ku markhaati kacaya waxau leeyahay sheekhu masalan kuwa horeynu soo haynay waa nin madaniyahoo reer magaalahoo la garanayo ninkani hadda waa nin garan waayo oo ina soo dhex galay oo dabeedna dayn loo qabsaday cid alla cid garanaysaaba ma jirto cid markaa sugta marayn inuu ninkani caydh yahay ma jirto markaa wuxu uhi walghariib alcaajiz hariibka ninka yani aan la garanaynin alcaajiz ee kari waayey can bayinati licsaar markii la yidhi inaad caydh tahay markhaati usoo guurtay cidiba iga garan mayso magaaladan markaa markhaati caydhnimadiisa fura waa waay see lo odhan majeelkun baa lagu tuuri yuwakilu lqaadi biman yabxasa qaadiga ayaa wuxuu wakaalaya cid baadha can xaalihi xaaladiisa cid baadha ayaa loo baadhaya waxaa loo yani bandhigayaa u u wakaalanaya qaadigu cid baadha laba ninoo arrinkiisa soo baadhay can xaalihi markaa haddaba markaa la baadhayo xagguu siduu ahaanaya markaa daahirka minhaajka waxaad moodaa ninkii oo dee suuqiisa iskaga jirun baa lagu sii daynayaa cid markaa arrinkiisa daba gasha waa kuwa dee yacni sidaas oo kale markaa dadka la- ama la doonaya in ama si ay diin laga dhigto islaamka marka dee maamul islaam iyo dowlad islaam jirto sidaasay diinta ugu adeegayaane qaar masaajidda iyo muslimiinta un kusoo meeraysanaya maaha ima kuwa joogaa muslimiinta unbay basaasin iyo masaajid unbaanay ka dhammaanayinba marka laba c i d a oo diinta askar ilaahay oo diinta ilaahay u shaqaynaya ayuun baa la dabagelin xaaladiisa baad marka isagoo dabadiisa iska joogaa la baadhi culimada qaran waxay le ma waa la xidhayaa isagoo jeelka ku jira ayuun baa lanba hala soo waraysta ninkan xaggu inagaga yimi iyo bal hadda xaaladiisu ay tahay iyo hala soo waraysto fida qalaba calaa danni ciddaa loo diray markay ka qaalib noqotay icsaaruhuma caydnimadiisu markuu si walba u dabagalay ee waraystay ee weego markay ka qaalib noqoto malihiisa ninkaa loo diray inuu ninkani cayd yahay markay ka qaalib noqoto shahida bihi waa ku markhaati kacaya wuu ku markhaati kacayaa inuu ninkan cayd yahay maxaa la diidayaa dee ninkii inta jeelkaasun lagu rido in dabeedna halkaasun arrinkiisa layskagaba daayo oo laydha sow dayn laguma laha cidina waa garan weyday sow maaha halkaasun inagaga ooda ha inagaga jireen faslun wallahu aclam waxaynu ku soo dhex jirnay talfiis bimacnaa caydhowgii iyo xajrintii faslun في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه waxau fasalkan kaga hadlayaa sheekhu ninkii ninka mufliska ah ee caydhoobay la mucaamalooday oo wixii uu kula mucaamalooday dib ugu soo noqonaya waxa uu kula mucaamalooday oo aanu lacagtiisa iyo ciwa bedelkiisana aanu qaadanin waxa uu markaa sheekhu uhi man baaca qofka iibiya yacni waxa ayuu ka iibiyey qof walam yaqbid ihamana lacagtana aan qaadanin xataa xujira ilaa walam yaqbid ihamana lacagtiina aan qaadanin xataa xujira ilaa oo la sharay cala almushtari qofkii mushtarka ahaa ee shayga iibsaday bilfalasi caydhowna loo sharo falahu waxaa u sugnaaday qofkaa faskhulbayici iibkii inuu fasakho waistirdaadu lmabiici shaygii mabiicda ahaana uu soo ceshado waxa uu leeyahay sheekhu qofka iibiya shay ayuu qof kale ka iibiyey lacagtii shaygaas uu ku iibiyeyna aan qaadanin lacagtii ayuu ku lahaa ilaayoo qofkii uu shayga ka iibiye mushtarka ahaa tasarufkii iyo ku tagrifalkii xoolihiisaba laga xidhay oo laga joojiyey falasnimo na looga joojiyey bisabab aliflaas qofkii oo deqaamoobay oo wixii uu hayey iyo wixii lagu lahaa ay kala bateen daraaddeed ayaa tasarufkii looga mamnuucay oo looga joojiyey shaygii mabiicda ahaa ee qofkani uu ka iibiyeyna shay baaqi ahoo agtiisa yaal weeye wuxuu yihi markaa sheekhu falahu wuxuu leeyahay qofka ninkaa wax ka iibiyey ninkaa shayga ka iibiyey ee aan lacagtii qaadanin shaygiisina uu xeradii mufliska ku jiro ninkii mufliska ahaana la sharay ee tasarufka laga mamnuucay fasku lbayc iibkii inuu fasakho ayuu leeyahay waistirdaadu lmabiic inuu iibkii fasakho mabiicdii shaygii uu iibiy ka iibiyey qofkana uu soo ceshado maxaa yeele xadiid bukhaari iyo muslim ku soo arooray ayaa wuxuu ahaa man adraka maalahu bicaynihi cinda rajulin aw insaanin qad aflasa fa huwa axaqu bihi qofka haleelo ee hela maalkiisii isagoo caynadiisii ah ayuu nin ama qof caydhoobay ayuu agtiisa ka helay fa huwa axaqu bihi isaga ayaa mudan oo ku xaq leh marka xadiidka waxaa u qadaran isagoon lacagtiina qaadanin yani shaygiisii qofka ag helaa ila hadduu lacagtiisii qaatay waxba kuma laheen fasakhaasina xugun xaakim uma baahna marka halkaa uu sheekuna leeyahay walam yaqbid thamana aan waxba ka qaadanin ayaa looga jeedaa laakiin hadduu lacagta barhkeed qaato isaga ayaa dib inooga sheegi doonaa halkaa wastirdaadu lmabiic uu leeyahay lafdeeda soo ceshiga shaygii waxaad moodaysaa inuu ka hadlayo kulligeed laakiin bacdigeedna waa bannaan yahay oo shaygiisa barhkii wuu ku noqon karaa barhka kalena wuu iska dayn karaa walasaxu asax waxa weeye anna khiyaarahu fasakha khiyaarkiisu ama baayica khiyaarkiisu cala alfawri waa deg deg wa annahu laa yaxsul walasax annahu laa yaxsulu alfasqu ku xasili maayo bilwad'i galmo walictaaqi xorayn waalbayci iyo iibin walahu waxa u sugnaaday alrujuucu noqod fii saa'iri almucaawadaati wax kala bedelashooyinkii kale oo dhan inuu ku noqdaa buu leeyahay wax kala bedelashadaa kal bayci iibka oo kale ahayd waxau leeyahay sheekhu qowlka asaxa ahi waxa weeye in khiyaarka fasakhani uu yahay cala alfawr oo masalan ninku marka uu ogaado isagoon shaygiisu iibiye lacag ka qaadanin in ninkii uu kacay oo la xajriyey marka uu ogaado isla markaaba waa inu fasakhaa ana khiyaarahu khiyaar alfaski ama khiyaar albaayici waye in khiyaarkiisa khiyaarkaa fas- fasakhaa khiyaarkiisu fasakhaa khiyaarkiisa iyo doorkiisu cala alfawr inuu deg deg yahay oose markuu ogaadaba in looga baahan yahay inuu fasakho haddii kale uu xaqiisu dhacayo waxa uu lamid yahay khiyaar lcayb khiyaarka ceebta ayaa isna caynkaas ahaa oo calalfawrkaas ahaa maxaa yeelay waxa kulminayaa dafcu darar mid waliba dhibaato ayuu iska dafcinayaa kaasaa jaamico ah asax baynu dhahay qowlka labaad wuxuu leeyahay maya waxa weeye sida khiyaarka uu ku noqonayo waalidku hibada uu weladkiisa siiyey oo markaas ma aha cala alfawr buu leeyahay waxaa kaloo asaxa annahu laa yaxsulu alfasqu bilwadi yacni haddii ay addoon ahayd maalan oo addoontii uu la mucaamaloodo u galmooda inaanu xasilaynin fasakh aanay arrinkaasi noqonaynin walictaaq hadduu addoonkii xoreeyo markuu ogaado ninkiiba inuu caydhoobuu kacay fasakha ma noqonayo isna walbayc iyo haddii uu yidhaahdo waan iibiyey hadduu hibeeyeba tasarufaadka noocaasihina waxay iska noqonayaan una qaar laqwiya bay iska noqonayaan si hibada walad masalan haddii ilmaagaad wuxu hibayso oo kale aanay waxyaalahaas u xasilayn ayay tanna u xasilayn oo laaqi bay iska noqonayaan masalan gaalmada waa doontii uu galmooday iyo xoraynta iyo iibkaasi waxyaala iska laaqi waxba ka jirin weye taaniga asax baynu nidhi wuxuu leeyahay maya waa iska xasilayaa sidii masalan ninka baayaca oo kale zamun alkhiyaar marku shaygu ku jiray waxyaalahani waa ka ansaxayen isagana waa ka ansaxayaan buu leeyay marka waxay leeyihiin waa marka weliba uu dee wadigaa iyo uu ula jeedo fasakh aynu idhaahna fasakhana horeynu usoo nidhi xaakim uma baahna sida qowlka saxiixa asaxa xaakim uma baahna haddii kale masalan aanu fasakba uga jeedino uu iska maago uun ama la yidhaahdo masalan fasakaas yaxtaaj ilaa qaadin la yidhaahdo qaطcan khilaaf la-aan ba isagoo kuma xasilayo fasakhana fasaktu lbayca naqadtu lbayca rafactuhu waxyaala caynkaas isaynu horeba usoo marnay ayuu ku xasilaya waxa uu leeyahay sheekhu walahu rujuuc waxaa kaluu qofkii leeyahay inuu ku noqdo cayntii iyo caynaddii maalkiisa oo fasak ugu noqdo fii saa'iri almucaawadaat wax kala bedelashooyinkii kale oo dhan kalbeyc allati kalbeyc ee iibka oo kale ahayd wax kala bedelashadii mucaawadadii beyca oo kale ahayd iyaduna waa la mid oo waa lagu noqon karaa marka waxay dhahaan mucaawadaadka maxdada baraxa tiran waa ijaaradii kiradii oo kale amaahdii salamkii maxay dhahay xadiidkii aynu soo tilmaanay man adraka maalahu bicaynihi cinda rajulin aw insaanin ayaa caam ah marka masalan hadduu daar kireeyo ayuu ujra ayuu ku kireeyey hadda masalan wuxuu gurigaasaan kaaga kireeyey boqol dollar baan kaaga kireeyey hadda ayaanan kaa doonaya wax muddo ana looma qabanne waa ujra xaalla weeyaan dabeetana ninkii un baaba bela ku dhacdo daymo fara badan baa lagu yeeshay oo wixii uu hayey wixiiba waa kala bateen oo tasarufkiiba waa laga joojiyey ninkii wuxuu leeyahay daartii inuu ku noqdo fasakho inuu fasakho dabeetna daartiisu iska qaato ayuu leeyahay oo waxaa la dejin uun manfacada ila manfacadeedunbuu imika mustaxiq ku ahaa ninkani iyo mansilat alcayn xaggii iibka oo kale ayaa laga dhigayaa masalan waxaa lacag buu amaahiyey ama ra'samaala salam salam xaalla ayuu ra'samaashiisii bixiyey dabeedna ninkii baa la sharay wixii uu bixiyeyna baaqi weeyano waa joogaan inuu ku noqdo oo fasakha ayuu leeyahay marka waxaynu nidhi mucaawada baynu nidhi waa wixii wax kala bedelasho waxa ka baxaya hibadii oo kaleyo iyadu wax kala bedelasho maaha ila qofka waad isaga hibayso waad iska siiyey waxba kagamaad bedelani marka hadduu caydhoobay hadduu wax kale ku dhacan tooda dee kuma noqon kartid almaxda baynu nidhi mucaawado maxdaa baynu nidhi tii khayru maxdada ahayd sida nikaaxa guurka oo kale ayaa iyaduna la mida oo ka baxaysa meesha walahu haddaba noqodkaasi shuruudun shardiyaal buu leeyahay minhaa waxaa ka mid a kownu hamane xaalan lacagtu waa inay tahy horta mid hadda la yska doonayo wa an yatacadara waana inuu suurtogeli waayaa xusuuluhu helitaankiisu biliflaasi aydhow waa inuu ku suurtogeli waayaa ee falow imtanaca hadduu iska diida min dafci thamani lacagta dhiibitaankeeda maca yasaarihi isagoo hodana aw haraba ama tow buuda uu fakadaya falaa faska fi lasaxi asax haddaan qabanno fasakh ma jiro walow qaala alghuramaau hadday yidhahdaan kuwii qaanlayaasha ahaa laa tafsak waar ha fasakhin wanuqadimuka wanaxnu nuqadimuk annaga ayaa ku horumarinayna bisana lacagta ku horumarinayna ha fasakhin falahu lfasku fask bu iska leeyahy waxa uu leeyahay sheekhu ku noqodkan haddaba shaygii uu ninku ku noqonayaa uu ka iibiyey shuruud buu leeyahay shuruuddaa waxaa ka mid a kownu hamani xaalan hortu lacagtani masalan shaygan laga sii uu ka siiyey markaan uu ku noqonayo waa inay xaalo tahay wax hadda la iska doonayo waa inay tahay markaa ku noqod ma ansaxayo inta ay ajal iyo muddo jirto hadday muddo lahaayeen oy muddo qabsadeen ma imanaysa markaa ku noqod inuu idhaha shaygii waan ku noqonin bacdamaba ay muddo ay qalahaayeen leanno waxa weeye shayga mu'ajalka ah ee muddada leh laa yutaalabu bihi qabla xuluuli ajali intaan ajashiisi iman muddadiisi imanin laysma weydiiyo mar haddii mar hore muddo la qabsaday marka waa in kownu hamani xaalan waxaa kale oo shardi ah inay suurtogel an yatacadara xusuuluhu inay suurtogeli xusuulu xusuulu thaman lacagta helideediina waa inay suurtogeli weydaa biliflaas bisabab iliflaas yacni kicid iyo caydhow ninkii uu kacay waa inay ku suurtogeli weydaa masalan haddaan iflaas jirin caydhow ma jiro maxaa jira ninkii un baa lacagtii isagoo hodan oo haysta unbuu diidu iska bixin waaye aw harab ama wa iska cararayba meeshiiba waa kaaga tegey ama isagoo maalqabeena buu dhintay laakiin waaridkiisii iyo ninkii dhexlayaba diiday inuu shaygii iska bixiyo xaggaasaa lacagta helitaankeedu uu ka suurtogeli waayo falaa faska fi lasax haddii aynu asax qabanno fasaq ma jiro waxba iibkii fasaqan maayoe sow isagu lacagtiisii un dooni maayo lacagtiisii duruq kale iyo waddooyin kale uu ku helayaa jira oo waa maxay dee xaakimka ayaa uga qaadi karoo suurtagala waa soo ashtakeyn karaa dabeedna wixiisi qasab baa loogaga qaadayaa ee marka uu fasakanaya marka wixiisi ay suurtogeli waana ninkii saa u kacan weeye haddii la yidhaah dee masalan oo la qadaro la yidhah waar dee qaadiga lafdiisu inuu waxba qaban kari waayo ama waayaaba dhici karta waxayna sheegaysa waa shay in qaadi la waayo oo waxba qaban kari waaya waa shay iska naadir oo wanaadir laa xukma lahu naadirna xugun male taaniga wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeedaa war waa iska suurtogelayaan maxaa yeele dee hadda inuu gaadhaa waa tan oo suurtogeli weyda inuu helaa hadda dee inuu wakti dama heli doonana kama warqabno ninkan mufliska unbuu la mid yahay daba wuxuu leeyahay haddii ay yidhaahdaan dadkii quraamada ahaa ninkan masalan caydhoobay dadkii daynta ku lahaa hadday yidhaahdaan ninkii ku yidhaahdaan shaygiisii uu meesha ka muuqday laa tafsak wanuqadimka bitaman waar waxba ha fasakina sow lacagtaadii un dooni markaad u sheegan miyaad dan ka leedahay sow lacagtaadii un dooni maysid annaga ayaa kuugu horraysiinayna odhanayna war ninkan bal shaygiisii u muuqdo wuxuu leeyahay imikaba hala siiye e annagaa ku hormarayn ha fasakin hadday sidaa yidhaahdaan falahulfask fasak buu leeyahay maxaa yeelay horumarintan dee yar galad sheegad baa ku jiro ka imanayo hadhutayda waa kii aanu ma miyaad heli lahayd annagaa yani meesha kugu hormarinaye yar galad sheegasha ayaa meeshaa soo gelaysaa midda labaad waxaa laga yaabaa mid aan intii u ballan qaaday ahaynba oon warba qabini inuu iska soo galo oo meesha soo baxo oo qariim kala yimaado u yidhahdo muxuuha ninkana le waxbaa la hormarinaya ma aqbalay in naga daayo markaa ninkani khiyaar buu leeyahay iska fasakda marka horeba arrinta bartiyaanasiib ha gelinine ayuu markaa kitaabku leeyahay wa kownulmabiici shaygii mabiicda ahaaye la iibiyey ninkan iibina baaqiyan waa inuu baaqi ku yahay fii milki lmushtari ninkii iibsay milkiisa waa inuu ku baaqi yahay falow faata hadduu tago ow ama kaatabaalcabda addoonkii ayuu kitaabay falaa rujuuca wax noqod la yidhaahdaa ma jiro waxau leeyahay sheekhu waxaa kaloo shuruudda ka mid a shaygii mabiicda ahaayee masalan ninkani wax iibiyey uu ninkan caydhoobay ka iibiyey waa inuu baaqi ku yahay fii milki lmushtari ninkii mushtarkaa iibsaday caydhoobay waa inuu milkigiisa baaqi ku yahay ila wuxuuna yidhi xadiidku man adraka maalahu bicaynihi cinda rajulin aw insaanin waa inuu shaygii baaqi yahay oo uu xeradiisii ku jiraa iyo milkigiisa hadda wuxu uhi falow faata milkuhu canhu milkigiisii ayaa ka baxay shaygii milkigiisii kuma jiro xisan ayuu uga maqan yahaybo shaygii waa dhintayba ow xukman buu u tego de waaba xoreeyeyba waa waqfay waa iibiyey waa hibeeyey ow kaataba alcabda addoon buu haye wuxuu addoonkiibu kitaabay wuxu hadaad intaa keento xor baa tahay saasuu yidhi falaa rujuuca wax noqod la yidhaahdaa ma jira markaa maxaa yeelay markanuu shaygii dhintay dee milkigiisiiba oo ka baxay ama uu xoreeyey ama uu waqfay ama uu ibiyey ama u hibiyey markanuu kitaabeeyeyna dee kalkhaarij can milkihi shay milkigiisii ka baxay oo kale ayuu la mid yahay ile xaggiisa isaga laazim buu ka yahay caqdiga kitaabadu xagga addoonku mujaais ka yahay mooyaane xaggiisa waa ka laazimo kama noqon karo ka hadday sidaasi jirto falaa rujuuca wax noqodi meeshaa ma ahaanin walaa yamnacu diidi maayo taswiiju guurini iyada ma diidayso waxau leeyahay sheekhu hadduu masalan addoonu ahaa waxaanu ka iibiyey addoontiina uu masalan nin kale isaga sii guuriyey kadibna uu caydhoobay isagoon lacagtii iska bixinin taswiijka iyo guurintaa ninka kale u guuriyey addoontaasi ma diidayo ku noqodkii uu ku noqon karaa hadduu muddabar ka dhigu markaa nito xor baata hadduu cidqiisa sifo ku xidho hadduu kireeyo intaa midnaba ku noqod inuu ninkii shay intuu fasaqo shaygiisi ku noqdo ma diidayo yani isagoo masluub almanfaca isagoon shaygii manfacadiisii ay maqan tahay ayuu iskaga noqonayaa bay idhahen walow tacayaba daba hadduu ceeboobo biaafatin aafa iyo imtixaan balaaya ku dhacday akhadahu waa qaadanaya naaqisan isagoo naaqisa ow ama baaraba wuxuu la qaybgeli bihamani lacagta ayuu dadkan quramada la qaybgelayaa ow bijinaayati ajnabiyin ajnabi jinaayadii ayuu ku nusqaamay awil baayici ama kii ka iibiyey lafdiisa ayuu ku waxyeeloobay falahu akhduhu inuu qaato ayuu leeyahay wayudaaribu waxaanu ka qaybgelayaa yacni la qaybsanaya dadkii quramada min hamanihi lacagtiisa xaggeeda binisbati naqsi lqiimati qiimaha nusqaanteeda nisbadeeda lacagtii marka loo nisbeeyo qaybtaana quramada ayuu la qori ridanayaa wa jinaayatu lmushtari ninkii iibsaday jinaayadiisii waxyeeladiisana ka aafatin bay la mid tahay sida saxiix haddaan qabno wuxuu yidhi sheekhu haddii uu ceeboobo shaygii mabiicda ahaa ee uu ninkii cayntiisii helay ee ninkiina u cayloobaynu lahayn inuu fasakuu ku noqduu leeyahay shaygii baa ceeboobay naqsi ayaa ku yimi nuqsaanta iyo ceebtaana biaafatin samaawiyatin bela cirka kaga timi ku lahayn ayay kaga timi gacan un baa berarisowday oo dabeedna gacantii oo dhan baa belaa raaciyo gacan loobuu noqday amaba ninkan shaqo iyo wax iyo aqoon buu yaqaano waaba laga masaxayba akhadow naaqisan isagoo sidiisaaso ama gacan lawo ama aan waxba garanaynin ha iska qaata ninkii baayic ahaa ow daaraba bihamani daaraba yacni wuxuu la qayb geli dadkii quramada ahaa ee ninkan daynta ku lahaa ayuunbuu la wadaagsan oo uu la qaybgelaya lacagtiisii saasunbuu yeel laakiin wax dheeraad ah ma yeelanayo marka waxay yidhaahdeen dee shayga mabiicda ah oo intaan gacanta lagu dhigin ceeboobo kalunbuu lamid shaygii mabiicda ah intaanu mushtar gacanta ku dhigin hadduu ceeboobo mushtar labaa u furan inuu naaqisnimadaa ku qaatiyo inuu iskaga tago iyo masalan aabbuhu hadduu masalan waalidku hadduu ilmihiisa wax siiyo dabeedna uu doono inuu ku noqdo isagoo nusqaamay xuunkuwa caynkaasoo kale ama ha iska daayo ama saaxa ku qaatan weeye marka arrinkani waxaa laga soo reebay qaaciido kulliye ah oo la yidhaahdo maa dumina kulluhu dumina bacduhu wixii kulligii la magdhabo barhkiina waa la magdhabaa taas ayay mustahne ka tahay maa dumina kulluhu dumina bacduhu wixii dhammaantiin la magdhabo barkiina waa la magdhaba masalan neef zake ah ayuu tacjiil ku sameeyey u dedejiyey qof buu sii siiyey waxay noqon weyday masalan adigu shuruud zakahaan waa noqon weyday oo shuruuddii baa la waayo dee waataynu xagga kitaabu zakaad kusoo marnay in ninkii inuu zakadii siday ugu waajibtay inuu yahay kii qaatay inuu sifadii ku qaatay inuu leeyahay yani waataynu shuruudo noocaasa soo taxnay mise neefkii hadduu dhinto dee waa magdhabaya haddii ayadoo nusqaansan uu helana dee sidaasuu bila arshi ahaan ku qaadanayo ama yani waxay ku timi eeg wuxu uhi walow tacayara biaafatin akhadahu naaqisan aw daaraba bihamani ama lacagtii shaygan uu marka ninkan ka doonayay uun dadkan hala qayb rito ama shaygiisoo nusqansan ha qaato waa labadaa waana marka ay hee kaga timi dhibaatadan iyo ceebtani biaafatin samaawiya waxaan bashar ku keenin ow bijinaayati ajnabiyin waxaan nin ajnabi qof kalea u geystay waxaan ceebtan ajnabi baa u geystay awilbaayic ama ninkan baayacee lafdiisa imka shay oo ku noqonayaa u geystay falaw akhdu wuxuu leeyahay ninka inuu qaato isagoo ajnabi wuxu geystay ama isaga lafdiisu uu wuxu geystay inuu qaataa buu leeyahay wayudaarib waxaanu min hamani lacagtiisa xaggeeda wuxuu ka qayb gelayaa uu la qaybsanaya dadkii quramada binisbati naqsi alqiimati qiimada nuqsaanteeda nisbadeedana dadkan quramada buu dhex gelayaayo uu u raacayaa masalan addoon baa buu ahaayo labada gacmoodba waa la jaray markaasaae waa mise qiimi isagoo labada gacmood bala waxaa la waa boqol isagoo labadii gacmood lana waxaa la waa laba boqol markaa isagii ha qaato nisfu thaman lacagta niskeed oo markaa boqolana dee hala dhex gala un dadkan un ha soo raaco oo xaggan un ha u doonto oo markuu isagii lafdiisii waxyeeleeyeyna ilan waa laba jiro marna ajnabi baa waxyeeleeyey marna isaga lafdiisaaba waxyeeleeyey waxay noqonaysaa marka markuu isagu ninkan ka qaato inuu haddana mushtarki isaga kusoo noqdo ninkii mufliska isaga haddana mar labaad inuu kusoo noqdo ka qaato ayay noqonaysa ila isaga waxyeeladan geystee markuu bixiyan haddana isagii mufliskina kusoo noqdaabay imanaysaa markuu markuu baayica yahay ka waxyeeleeyey markan kale ajnabigana dee ajnabigaasunbaa markaas ayuunbuu ka magdhabanaya ajnabigina markaa isagu ka magdhabaya isna ajnebiginbuu ka magdhabanaya isagu intu mufliska ka magdhawdo ay mufliskuna ajnebiga ka magdhabanaya markan kalena inay isu daayaan oo yidhaahdaan dee mar haddaa adiga waxyeelaysay wix aniga aad iga qaadan ladi haddana adiga aan kugu iman lahaa dee isu daaya isu tuurna wax dhici kara walow wa jinaayat lmushtari ninkii iibsadayey hadduu jinaayo u geysto ninkii mushtarka iibsadayey ayaa jinaayada u geystay ka aafatin fil asaxi asax haddaan qabanno aafa ayuunbay la mid tahay oo iyada waxba halkaa laga soo qaadi maayo walow talifa hadduu dhinto axadulcabdayni labada addoon labadii addoon midkood baa dhintay uma aflasa markaasuu caydoobay akhadal baaqiya baaqiga ka hadhay ayuu qaadan wabaaraba waramada ayuu la qaybsan bixisati taalifi ka dhintay xisadiisiiyo qaybkiisana wuxuu la dhexgeli dadkan quramada ah ee falow kaana hadduu yahay qabada bacda thamani lacagta barhkeeda hadduu gacanta ku dhigay rajaca filjadiidi horti jadiid haddaan qabanno wuu ku noqon sideenu ugu noqon fain tasaawad hadday simato qiimatuhumaa qiimahoodii oo waqabada uu gacanta ku dhigay nisfa thamani lacagta barhkeed akhadal baaqiya ka baaqiga bibaaqi thamani lacagta baaqigeedii buu u qaadan wa fii qowlin qowlna wuxuu leeya yaakudu nisfahu binisfi baaqi thamani lacagta baaqigeeda ayuu barhkii u qaadan wa yudaaribu binisfihi niskiina quramada ayuu la qeybgeli waxa u leeyahay sheekhu laba addoon ayuu ninkani ninka ka wada iibiyey markuu ka wada iibiyey ayaa dabeedna ninkii kacay lacagtiina ma qaadan ninkii waa kacay waa la xajiriyey labadii addoonna midkood baa dhintay laba addoon buu ka iibiyey isagoon lacagtii ka qaadan ayaa midkood dhintay ninkii baa dabeedna caydoobay waa la sharay akhada albaaqiya ka baaqiga horta jooga addoonka nool horta ha qaato wadaaraba bixisati taalifi kii dhintay qaybkiisii waxay doontaba ha ahaatee ama ha isleekaato ama ha kala yaraato kii dhintay xisadiisii uu lacagtaa ku lahaana isna wuxuu la qaybgelayaa quramada dadkan kale daynta ku leh maxaa yeelay waxaa u sugnaaday inuu ku noqdo mid kasta oo labadooda kamidaba inuu ku noqdu lahaa bal xataa waxay leeyihin hadday labaduba baaqi ahaan lahaayeen oo uu doono midkood inuu ku noqdo waa loo suurto gelin lahaa looma diideen haddaba wuxuu hi lacagtii ayuu barhkeed qaatay labadan addoon ee midkood dhintay ee kadibna ninkii la sharay lacagtooda bar buu sii haystay marka horta wuxuu leeyahay rajaca fi ljadiid wuxuu leeyahay sheekhu markaa haddii uu labadaa addoon ee masalan midkood dhintay ee kadibna ninkii la sharay hadduu lacagtooda bal ahaan sii qaatay hortuu rajaca fi ljadiid wuu ku noqonayaa oo sida ugu noqonayana waa kan inoo soo waday inuu caddaynaya laakiin horta ku noqod inuu leeyahay buu jadiid u sugan maxaa yidhaha caynowgani waa sababta dee ugu noqonayo cayn kasta barhkeed markaa inuu ku noqdo na wuu leeyahay haddaba wuxuu leeyahay fain tasaawad qiimatuhumaa haddii qiimahoodu uu isleegyahay uu siman yahay labadooda qiimahooda ayaa isleekaa masalan ka soo qaad mid waliba boqol kun buu ahaa waqabada nisba thaman lacagta barhkeed oo boqolana wuu sii qaatay labadii addoonna mid baa dhintay akhada albaaqiya addoonka baaqigee jooga wuxuu u qaadan bibaaqi thamani lacagta baaqigeedii oo boqola leannu labada addoon min boqol bay ahaayeen boqolna wuu sii haystay addoonka soo hadhay ha u qaato un boqolkii hadhay qowlkaasi isagu wax rakaakiya adayga ma leh qowlkan dambe oo mukharaj ah ayaad moodaa in uu dadka qaarkood ku yar adkaanayo qowlkani wuxuu leey wa fii qowlin yaakudu nisfahu binisfi baaqi thamani wa yudaaribu binisfihi horta halkaa hore marka ay labada addoon isku qiimo yihiin ee uu boqolka qaatay boqolna uu hadhsan yahay boqolkaa hore u qaatay markaa wuxuu qaabilayaa addoonkii dhintay boqolkii u hadhayna addoonkan ayuu ku qaadanayaa taasi waa taa qowlkani haddaba wuxuyna leeyahay addoonka soo hadhay yaakudu nisbahu niskii buu qaadanayaa barhkii binisbi baaqi thaman lacagta baaqigeeda barhkeed ayuu qaadanayaa lacagta baaqigeedu waa maxay misaalkeenna waa boqol addoonka odhamina soo boqol muu joogin addoonka niskii ha u qaato lacagta baaqigeeda niskeed oo kontona ha u qaato wa yudaaribu binisbihi lacagta nisgiisa soo hadhay oo kontonana hala qayb galo dadkan idan markaa boqolkii hore muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa nis kii dhintay ah iyo niska jooga ah ayuu markaa boqolkaa hore wada qaabilsan yahay nis oo kontoni wuxuu qaabilsan yahay kaa dhintay niskii kontonna kan jooga niskii ayuu qaabilsan yahay maxaa markaa u hadhay soo ama addoon ama boqol uma hadhin wuxuu leeyahay addoonka niskiina ha qaato addoonkan joogana niskiina ha qaato niskaga lacagta u hadhay markaa ee kontonka ana hala qayb galo dadkan kale oo hala qaybsado wa fii qowlin qowl wuxuu leeyahay yaakudu nisbahu niskii addoonkan hadhay niskii ha u qaata binisfi baaqi thaman lacagta baaqigeeda niskeed oo kontona wa yudaaribu binisbihi lacagta niskiisa kalena dadkan shurakada ah hala qayb galo walow zaada hadduu kordho almabiicu shaygii mabiicda ahaabaa kordhay ziyaadatan mutasilatan ziyaado la xidhiidhsan wadalika mihaal ka simanin cayil iyo wa sancatin waxoogay u bartay weeyaane faaza albaayicu biha ninka baayicun baa ku guulaysan arrintaa waalmunfasilatu tasoocani ka hamarati midhihiiba weeye walwaladi iyo ilmihii lilmushtariki iibsaday bay usugnaatay wayarjicu lbaayicuna fi lasli asalkunbuu ku noqon wuxuu leeyahay sheekhu shaygii mabiicda ahaa ee ninkani uu ninka ka iibiyey ee uu doonaya inuu ku noqdo ayaa wuxuu leeyahay kororh mutasiloo la xidhiidhsan aad buu u cayinay berigii horeu ka iibiyeyna wax iska liituuha sancuu bartay oo nijaarad iyo addoon baa waxbuu bartay faaza albaayicu biha ninka baayicun baa ku kaxaysan cayilidaa iyo waxa uu bartayba isagun baa ku kaxaysan min hayri shayin yalzamu lahaa isagoon wax uu bixinaya aani jirin isagun baa qaadanaya maca alasl waxaana la yidhaahdaa ziyaado dhammaanteed shay lagu noqonayo ziyaadada ku timaadaa fii jamiici alabwaab waa nooca ziyaadada mutasilada ah ee abwaabta oo dhan ku soo aroortay ee shay lagu noqonayo sidaasay la xuguntay waxaa laga soo reebaa keliya asadaaq meherkaa laga soo reebaa masalan hadduu ninkii gabadhii faaruqo isagoo masalan la aqalgelin dee nis markaa zaa'ida oo kuma noqonayo ilaa gabadha oo dee ka raali noqota mooyaane gabadha oo ka raali noqota mooyaane taa kuma noqon kara bay idhahdeen